kan ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed xildhibaanada maamulkaasi waxgarad iyo dhallinyaro ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa in laga tashado aayaha maamulka koonfur galbeed iyadana dhaliil ay u soo jeediyeen madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekaaden oo ay sheegeen in maamulkiisa uusan waxba ka qaban waxyaabihii loo igmaday oo ay ka qayb tahay abaaraha baasan ee ka jira deegaanada maamulkaasi wasiirka cadaaladda maamulka koonfur galbeed axmed maxamed bare oo ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan inuu iska casilo xilka si loo badbaadiyo masiirka ummadda deegaanadaasi annagu baarlamaanka haddii aan nahay arrintan taradii waxaa ku soo celinay dadweynaha meeshaan waxaa jooga nabadoonadii waxaa jooga aqoon-yahanadii waxaa joogo siyaasiyiintii taladii annaga waa idin keenay annagoo afkaan ka hadalnaa qori ma wadano taladayna afkaan ka sheegaynaa siyaasiyiinta odayaashaan u sheegaynaa odayaasha iyo siyaasiyiinta waxaan rabaa hoggaanka koonfur galbeed waa fashilmay in wax laga bedelo oo la saxo oo dadka dowladda ay helaan dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska marwe aamine mursal ayaa xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ugu baaqday inay ka shaqeeyaan danta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed ma rabo inaan ku dheeraado madaxweynihii hore ee mudan sheekh xasan sheekh xasan waxaan u malaynayaa mataqaanaa maamulada galbeedyada aaday u fara badan yihiin maalin walba dhegeel waxaa ka batay maamul galbeedka ee puntland oo dhagax halkaas dhigay maamulka mataqaanaa ee jubbaland oo dhagax halkaas dhigay maamulka hebel oo dhagax halkaas dhigay shariif xasan diyaarada waxaa shirki dhigay maamulada madaxweyne annaga aan sugaynay inuu wax basbedelo oo la barto ilaa iyo waaga imbadaadka ka imaana ilaa iyo haddeer nolol iyo naxariis waddankaas u diiday waxaan diyaarada oo dhagax dhigay ma sheegi karta adig shariif xasan imaaraadku dhagax dhigaa isagoo diyaarad saaran kenya dhagax dhigaa marka waxaa leeyahay mataqaanaa mudan waa ku dhamaatay koobdhan boorsidii digilii meesho way ka baxeen tasho ayaa ku leeyahay wabilaadof gabagabadii kulanka waxaa warmurtiyeedkii ka soo baxay madasha u akhriyay saxaafadda xildhibaan cali garuun oo ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed markay caddaatay daafurnaan la-aanta maamulka koonfur galbeed ayay hay-adaha iyo beesha caalamkaba xakiyeen mashaariic iyo dhaqaalihii horay loogu ogaa dhaqaalihii horay loogu ogolaaday maamulka koonfur galbeed kadib markaan aragnay ku-xadgudubka dastuurka iyo shuruucda u degsan maamulka isagoo goor walba curyaaminaya madaxtinimada hay-adaha sharci dejinta iyo cadaaladda si aan loo helin isla xisaabtan dhab ah
axmed